bismillaah alxamdulilaah anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud magaca ra-isul wasaaraha xukuumadda mudane cabdiweli sheekh axmed iyo dhammaan magaca dowladda waxaan ammaanayaa doorka sheekh maxamed saciid atam oo iska diida kamid kasii mid ahaanshada al-shabaab annagoo rajeynayna in go-aanka geesinimada ah uu dhiirigelin doono kuwa al-shabaab la jooga inay tusaale ka dhigtaan oo midnimada iyo nabadda dalka ay ka shaqeeyaan sheekh atam wuxuu kashifay xaqiiqda dhabta ee al-shabaab oo ficilkooda uusan ahayn mid islaamka iyo soomaalinimada aaminsan oo ay kooxaha ajaanibihii ku amar ku taagleynayaan oo ay dhexdooda isku dirayaan macluumaadka hoose uu ka bixiyey ku hoos noolaanshaha kooxaha al-shabaab ayaa si buuxda uga soo horjeeda beenta iyo mala'waalka ay warbaahinta ka sheegi jireen shacabka soomaaliyeedna aad bay uga mahad celinayaan sheekh atam inuu kashifay beentii ay dhoodhoobi jireen kooxaha argixisada ah diidmada ay dadka u diideen in gargaarka bini-aadamo la gaarsiiyo ayaa ah dembi laga galay shacabka soomaaliyeed sheekh atam cabirkiisa ku wajahan arrinkan ayaaba dhammaystiraya fikirkii qaldan oo uu yidhi kama naxaan shacabka soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato sida kuwa barakacayaasha ah oo ay hor istaageen in la gaarsiiyo gargaarka bini-aadanimo eeee ka imaanaya dhammaan beesha caalamka dowladda soomaaliyeed waxay soo dhaweyneysaa go-aanka sheekh atam oo qaatay kaasoo ah runtii mid geesnimo leh kaasoo aan dhihi karno wuxuu dhiirigelin u yahay kuwa ku sugan shabaabka oo runtii maskaxdooda aada iyo aada loo qalday waa soo dhaweynaynaa mar labaad mar saddexaad waxaana leenahaa wada shaqeyn wacan mudane wasiir su-aasha ugu horsadaan kuudiye maku qancaseen maamul goboleedka puntland in muddaan la dagaalamayay in maxamed saciid atam uu fikirkii ka soo laabtay dowladda soomaliya nasku soo dhiibay dowladda federaalka ee soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa qof kasta oo soomaaliya oo ogol inuu walaaltinimo nabad iyo runtii kula noolaa dadka soomaaliyeed si waafaqsan shuruucda dalka iyo dadka u degsan waxaana dhiirigelinaynaa qof kasta oo soomaaliya oo dowladdu ay soo dhaweyneysaa oo ogol inuu ka tanaasulo dembiyaadka oo ku jiray wada hadalna waa la furaynaa haddii la iraado